bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa hamiin faylaa ka dhowaada warka haminima idaacadda warsan qodobada sinkadheegi doontan haddii ilaahayaran tunanka guda jarnaya walibaa ku mide gudoomiyaalka xaafada biladka baydhabo ayaa kulan wadatashi amni iyo weliba hadhawayo iyo lubeerdhan maamulka cusub ee degmada baydhaba odayaalka degmada baydhabo oo ku hadleen xaalada degmada bardaale ee gobolka baaya minata ka yaala degmada bardaale olonku barakay dad ka fatahi daraadisa dhibaatooyina dhibaatooyinka haysada dadka barakay ku barakay fatahaad ero dadna waliba yoo ka amuudana qaraha usoo kudhihi shabeellada hoose meeshaani intiyo banaanbahayo dhikaan daraawalada beledka muqdisho madabiinay waare uusa magacaabay guddiga gurmadka ee fatahaado baarlamaanka jubbaland ayoo aan siiya magacaabistii lamada madabiina ku higeena guddiga doorashada dowladda oha magacaabay iyo galmudug iyo kubadan kulama maraykanka oo suuna kafaamay intiuu sodeli hogaamiyaga daayisha booliska kenya ayaa new york obaadahaya baaburtay dowladda kenya iyo hakugadatay dowladda sayti ajaynaha
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaray hamiignamayaabahayto ahada isniignaya hohoydahayta taariikhdanayadeeta labaataniyo todobada bili tumunaad ee oktoobar sanadka lamada kun iyo toban sagaal keentaasi weliba ayo hayana qodobadii warkana hamigna maatana ka dhawaada soogiyo faahfaahsan haddii lahyarana intusubada kajaran tasin warama doona ano maxamuud ali cabdulaahiye akhyaaree ka bilowna gudoomiyaalka xaafado biladka baydhabo iyo kulan iyo weliba wadatashi amniga dhawaaq maamulku sameeyo lawaaldan degmada maamulka degmada tan baydhaba kulankan usoo ku saabsanayay wadatashiga amniga iyo weliba hadhawaayowka maamulka usuba ee degmada baydhaba iyo weliba ku qayb galay munaasabadda gudoomiye ku-higeenka degmada maamulka iyo weliba maaliyadda degmada gudoomiye ku-higeenka arrimo bulshada degmada dhammaan gudoomiyaalka xaafado magaalada baydhabo iyo weliba ku-higeenadiyo gudoomiyaha tumanka xaafadood ee baydhaba cabdiraxmaan firey oo kulanka ku hadlay iyo weliba use ka dheeraday muhiimada iyo aan la taa-inti gudoomiyaalka xaafado magaalada kulanyoon qobodanga maamulka degmada baydhaba use oona tilmaamay inti isku shaandheyntii laga soobay maamulada xaafado iyo eeta tirlacbo fayla iyo qaadan maamulka usaba waaniyo hadhawaayayaan
maamulkaasa nidaamka isagahata suubiyo shaxda isagahata suubiy i degmada aabkiisahatan bedeliya iyaalaha ka dhawaayahay maamulka dadka inta fadhi gudoomiye dadka inta fadhi dadkii oo isku shaandheyntiisna ka suubideen dadkii xaafado habse lahakubooradiyu kii maaliyadaada kii amnihaada maamooyinka hasadoo kolley walasa golobee dadka hata dadka hor fadhiyu nidaamka una geeka siinka weerni amba xafladan una siinka weerni amba xafladan gudoomiyaalka haafado un qabanqaabiyan walibu ah degmada baydhabo maamulka usubo fataaka derisi soo dhaweyntiis wa may kaleynu ku hadale may kaleynu ku hadalo doone amniga gudoomiyaalka hor wali raanay gudoomiye ku-higeenka xaafada raanay hata gudoomiye ku-higeenka
maamulka degmada baydhaba iyo dhinisha iyo hadhawaaye munaasabadan iyo aqaban qaabyan gudoomiyaalka xaafado baydhaba welibana isu sheegay intiyo xilyo isku saara doonaan amniga iyo weliba horumarka baydhaba bulshadana iyo ku faadahayaan intiyo la shaqayaan maamulka cusuba haddii bulshada meela shaqayn walba gobodka dhafaraana hoorana hikaana kor laakiin haddii bulshada i shacabka baydhabo ka noolba leela shaqayna waygama daasdeer laysula shaqayno horna maalmal deyno dhina aadni haddii lawayano walbarasho ma jar caafimaad ma jar nolol ma jar wal kastaba wal kiliyina hoos ku aan amniga markii amni la helayaa nololna la helay kan danyartee saamayaas kan dhagaalaha dhaan saamayaas koo waliboo iyaal badan saamaya dad kana saamayaas haddii aan majmuuqooda war wali gabashe walaal ama dhan hob olka gal markaa maysii sheegay inimayna raayisa ee kuwada shaqeynaan amniga kuwada shaqeynaan maamulka hatijare awoodsiinaan awoodan weelan la shaqayna haddii bulshada la shaqayna oona gaamaan isqabsan nimankaan dugaagdee oo dadka kamalan oo nii dhahjar haddii raabto in ii sheegay nimanka qeybta militariga liibeer shirka saraakiisha sida oo kale danta fadhiyo liibeer maamulka usuba degmada baydhabo iyo maalmo ka hor waliba yusuubiyana isku shaandheen yeedoon isku shaandheenta sayti laaka magacaabay dhalinyaro walhabarati oya kumidata saabiriin maxamed xasan oya nagadi gabartiinka horeytay xilli ku qabata maamulada xaafado baydhaba odayaasha degmada baydhabo ayoona waliba yoo ku hadalana xaalada degmada bardaale gobolka baaya xaaladda degmada bardaale ee gobolka baayiyo weli weyba laha ku deeriyahaye kureed marki daadad xoogan ha ka rugmadaan guda magaalada oo weli dadka la tacaamulahayaan wayba arrintan ku hadalay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed malaaq cali cabdinuur oo ku mid ah odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo idaacadda warsan habooqa yaa ku hadalay daadadka kumanaanka dadka e iyo kabara kicin ee degmada bardaale weliba uu sii sheegay in malaaqa dhibaato badan laha ku sheegahaya xaaladda degmada bardaale iyo dadkii bara kicin in xaaladiyo eedan liidata waa kuwiis oo ku warbiyaya arrintan fadahaadu maynan sheegay inii biyo ilaa awdingi iyo mirogaasi ilago malaagidu kun biyo ku fatahay harqaankas habirbelin kooyan dhibaatooyin badan ka haayaan muddaha dadku kuruug afar maalamood ishan maalamood gii aan haatan laquyaab biidaska dareeraan xaafado badan laku guuri jaraan oo dadkii degmaayeen ku barakayaan meelo kale oo degaayaan aan lahayne oo dhibaatooyin badan ka haayaan banaanka haddii meelaa degeelanka roon meel us hooya usakooya aan lahayne deegaanka raashinka lanka gurigan yaali biyo dhaadi deegaanka si badanaay mahayn dhalaha mahayn xaafadooyinka maan badanaayna guryaal oo insheeg wada jilida mise baraka haaday mise muddo haaday banaadan lay baahan lan fadiisa magaalada degani waan hoolile ka jawab la raay maadaama fudeedkaas guryaalkii haayeen raashinkii yaalina biyaha qaadeen dhibaatooyin badan ku jira xaafadii barakaatiina diritu ayasaati dirintu kijifa fadhiyo misarada misgoobima misayn garbasaarki lahu fadhiyo misarada wal guri amyaalan dhibaatooyinkaas meelu ku jiraan malaaqali bor oo hadalkay sii wadadiyo weliba uu soo baaqan diray dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed hay-adaha gurmad bini-aadantinimo iyo haladeeran kumanaanka qoys ee ku barakahan daadadka degmada bardaalaha ka rogmaday
mayan sheeganaha cidii ay qusayso ku bilaawata maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ku bilaawda wasaarooyinka quseeyaan wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka iyo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo maamulka biyadhistii iyo mtiik lamid oo bani aadamnimada qusayta ilaa dowlada federaalka iyo caalamka dhibaatooyinkaas iyo gurmud lansuubi gurmud bani aadam lansuubi gargaar bani aadam lansuubi iyagoo codsadaan taasnimada hambooqdii ilaada
ilaa lix kun qoys iyo guddoomiyiga degmada bardaale sheegay iniyo hoy la-aanka in banaanka magaalada bardaale idaa mahadsinyo waryaagana cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan yahayo soo qodobkaaseytinin faahfaahayaya isla wararka degmada bardaale ka guda jarnay akhyaaraya sahaad cabdinaasir waryagan axmed miyo suninga faahfaahi doona warkan minatakiha degmada bardaale gobolka baaya yaloonku barakay daada kafadahi wararka laku helahay degmada bardaale ee gobolka baay iyo waliba yo sheegahayaan inay daada taha galeen xaafado ku tirsan degmadaasi iyo oona saameyn kuwaaladay howlagii muhiimkahay ee magaalada daadadkaas iyo weliba ku dhaladay roobab maalamoodii lahadhaafi ku qubday tuulooyin ku tirsan gobolka baay gaar ahaan deegaanka goofguduud buurey iyo tuulooyin kale xasan macalin isxaaq oo ku tirsan maamulka degmada bardaale ayaa weliba isu sheegayay inay degmada kuma qeyyin guddoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiin kale waanan jarna caawinaad lanfidiyo dadka ku barakacay daadadkaasay minateediyo hagalay maybana maamulka koonfur galbeed iyo hay-ado gargaarka uusan kabaaqay inay dadka barakacay iyo hangurmudaan iyadaan layntiinii dugsiyadan arday baynoan jare oo aykan bay sheegni biyona soo geeda arday akugeeda arday aan sheegni baynow arday koodiyadaan sheegni kolle arday walidaan kamogujimashiinaan arday arday dawlada ayo dawlada arday koonfur galbeed waasdumano maydine wali asilaan kamoguji kalmoshiin ilaa lamala horti baydhawaan oo jartay oon okii taliisa ligaayonasi ko kale dugun magaalada ahayn shingiri kuma lahayn arday horti baydhawaan jareen geeka koyen diyaaro oo amaarinatay oon sheentiyaala lahayen wali kala gedaaliyo jarmush dhiniin kale abdiwahaab maxamed sheekh howsiino ku mid eh mas-uuliyiinta golo deegaanka degmadaasi ayaa sheegay inay shacabkii hoolesan ka jaraan cudurrada faafow maadaama uuse sheegay inay daadadkaasi jibiyeen godadkii wasaqyada iyo moosneerada marka halxaafad oo xaafado oo geeska dhinaca elboorka xigto marka dadka inay la dulsaarka yihiin ee isbitaal ma jara eelada iyo ma iska daramay masqulihii biyoosho marka xaalad caafimaad hataa oo inay la daristo iyo boqol kiiba boqol langmaleeye isbitaal ma jara hata oo deegaanka isbitaal guud oo dadkaas baahida caafimaad daboolow maciishadii sida dukaanadii badarka keedkaai walaagina biisaamay isu socod gaadiid ma jara marka xaalad bini aadan oo meeba hirin inta badan goobo ganacsiga ee degmada bardaale ee manajarta dadaalolanka gurmudow oo iyo wadaan maamulka koonfur galbeed iyo hay-ado samafalka ee ku shaqeeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ciid oo mahadsantaa cabdinaasara intunan gubana akhyaarayo fatahaadasa suubayahayo roobabkaasisu qodobkan ingafaafayo yuusuf sheekh aadan dhibaatooyin ya haysada dadka ku barakay fatahaado dadka inkabadan ayaa sacdow ilhadhaafi weliba uu ku barakayeen xaafado ku tirsan magaalada beledweyne ee harunta gobolka hiiraan hanase oo saameeyay fatahadiisu saameeyay webiga shabeelle badi dadkan ayaa weliba uu ku barakayeena deegaanada eeljaale kobxaanle iyo deegaano kale ee gobolka hiiraan welibana la xagiijiyay intii dadkaasi oo haysadaan dhibaatooyin shal duwan gudoomiye ku-xigeenka dhanaga arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen ismaan cali ya sheegay intii dadkaasi oo haysan guriyo ka hoydayaan caafimaad iyo walyaabo muhiim ah nololo bani'aadamka baahidu dadka waxa ugu daran horta kuwa baxalishii waa taaganyihiin baahidooda waano waa meel jilin jilinlahayn kacabka jilin kulaanka jilinlahayn waayo daawo waa loo baahan yahay oo hadda dadka dimeel shinida odama kanana meesha socdaan waxba kastaa dhici karo waxaa loo baahan yahay biyaa loo baahan yahay biyo nadiif inay helaan waxaa loo baahan yahay mas'uuliyii shinida loo baahan yahay hadda intaasaa la tacaaloynaa la tacaalida intaas waaye laakiin baahida ugu weyn waa baahida ugu weyn raashinaa loo baahaya dadka waxay cunaan ma haystaan waa ogtii jiray soomaaliya ma soconin shaqa ma jirto dadki waa soqdaa waa soo barkeen meelii ay yihiin waa kasoo qaca waa kasoo xareen marka raashin waa loo baahan noloshi waa loo baahan xaalad bini aadama meesha kadhirta waa mas-aala lasu bini aadamku baahan yahay dadkaas u baahan yihiin mar waxaan rajeynaynaa insha allah haduu ilaah yaabo in loo heli doono dadkaas yani waxyaabaha waxaan soo tilmaamtay baahadii biyihii daawadii masquulihii waxay u baahnaayeen
gudoomiyii gobolka hiiraan cali maxamed caraale ya dhowaan sheegay intii fatahaadadiisu saameeyey webiga shabeelle iyo ku barakay in ku badan konton kun oo qof welin iyo jaraan dad kaleed oo barakay idaa mahadsantay yuusufa dhinaca kalena akhyaaray waliba faahfaaheen dheeraada yaha ku bahayte qarahaadada ka amoodi oo sihiraabtuunsa kudhay deegaanka muri oo soondhowa degmada lambar konton ee gobolka shabeellada hoose qaraqun oo suhaayo miynada nooga dholkoloka duugo iyo weliba gobrogayaal weliba oo sheegana intuusa qobsadii mootada lablugaatayda welibana ka amuda sada qof oo saarnayti mootada sayti sidoo kale wararka weliba intaasayti oo ka darahayana intii mootadii kasii jeedi degmada afgooya haabahaatoo ka hor qaraagantan dhina milasayti weliba maray baabuur cabdibille oyo la socdan ciidamo ku tirsana hang militariga soomaaliya waliba meelo qarahga kudhi waliba deeraya ciidamo ku tirsan ahaan dowladda iyo weliba dadka deegaanka aana saytoon meelaha ku qaadi miidadkii sadiida qofa oo mootada sayti saaranaaye waana ka amooday qaraaga sayti ilaa yoonay hatama jarta id sheegatay mas-uuliyadda qaraaga sayti walibana inta badanba deegaanada sayti ee gobolka shabeellada hoose kudheeya qaraahyada noocyadan hato walibana sheegdadaase dagaalyahanada harakada al-shabaaba dhinaca kalena akhyaaray daraawalada wado baaburta dadweynaga waana rahowa iyo waliba oolanka sawbayeelka ku shaqeeyo biladka muqdisho iyo geeka waliba iyo dhikana maalintii lamaada banaanbaha iyo hanka horjeedan bee si dheeriya oo la sheegay intuusuha ka dari maamulka gobolka banaadir daraawalada iyo waliba banaanbaha iyo kudhikayana waliba oo warbaahintu la hadleen waliba sheegana intii dhibaatooyinkii oo ka gabana markii isu hirnayti ama intiatiya hirintaba jidadka haddana maamulka gobolka banaadir soo kasii dari beese haddhaafee taasaytana iyo dhibaatooyin oo ku gaban walibaya sheegana intii baabuurta saytiyo aboodna intiyo biyanga besida laakadare aabbahaatoo diyaaryo ngayin intiyo biyanga anshuurta haddii la fura jidadka sayti hiranga sidoo kaleda walibaya sheegana inti beesa sayti laakadare yeedeeta afartan saddex kun shilin oo soomaaliya taasaytiona markii hore laku dhaafi aabbahaatoo la roojiyo markii jidadkiyo hiranyanga waliba kale iyo haddana saasoo kale laakadaraya inti jidkaasaytiyo hiranyin reed laakanaga inti beesaasaytiyo dhiiban ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa jidadkii waa xiran yihin meel walba waa shidaalkii waa qaaliyoobay marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo tii waxaan noo fiirin wuxuuna lagu soo rogay laba doolar oo yoomiye mana qabato annaga haddaanahay ba gaadiidleyda oo gobol ka shaqayso tii jidadkii anaga xiran dib aad u fara badanaa ku qabnaa haddii jidadka noola furaayo oo jidadka ee jidadka saacinaa inaa ka baxo madiina ka soo baxo aan tagaayo sanco aan ka soo noqdo aan tagaayo kaaraan gaabagodee madiina aan geli karo jidka meel walba aan mari karo diyaaray iga tahay canshuurta dawladda inaan aniga dhiibo taasna waxba uma arko taaki wadooyinka dhana xirxiran taaki anaga anaga wadada xirnay waxaanu ku xirnay waxay tahay gaadiidleyana anaga baawure khaasatan girishbooy ahna oo ka shaqeeyo sababihi lambarafo laba maalina shaqo la-aan lah anaga ilmaan dhalnay oo guriga noo joogaan xaasaskeenna lacag ay naga rabaan waa taqaanaan halyoomkeen anagoo bursanayna haddana waxaa noola soo istaagay hunguri istaag dawladda waxaan ka codsanayna ayadoo loo jeedo oo mar labaad haddana waxaan ka codsanayna waxay tahay anaga darawaliina nahay kashbooye badan oo ayagana guryo oo xaasaskaas wax kasi waaya waa weli joogaan laba maalin shaqa la-aananna waxaan ahay baaburle oo ka shaqaysa xamarweyne xamarweyne ilaa lambarafar aan ka shaqeeyaa dadweynaha ku nool dhinaca madiino ilaa bulxude waxay ka caawinayaan canshuurtii aan ka caawinaynaa ebel waxaana laga qaadi jira lacagooyin iyo reer hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxaana ugu dara canshuuraad oo dheer oo baabuurta in laga qaadayo lacagoo gaaraysa afartii laba kun afartii labadaas kun ma awoodna haddaanaana baabuurleeda waxaan ka tawanaynaa jidadkii oo naga xihan hadda haddii aan ka soo baxana degmada wadajir oo kale ma soo mari karno dhinacaan camalweyne ilaa dhulkaas ma mari karno waana celiyahayaa nimankan oo dawladda ka mid ah marka dadka waxaan ogaansiinaynaa banaabaxana haddiina laga jooji waayo cashuuraadkan inaan sii soconayo dhinay kalena akhyaaraya erg ergiga gaarka ee qaramada midoobey qaabilsan soomaaliya master james iswenia geeka weliba hoosuseeday garoowa welibana usu madawiinaga dowladda puntland usoo kula hadlaya sidii hallunku deera lahaya khilaafka dowladda iyo weliba dowlad goboleedyada ku jara dalka welibana usu sheegay intiyo lagu shageeya dowladda iyo weliba dowlad goboleedyada sidan horseeda lahaya inti la hel inti la hela nabad iyo weliba amni waarta taasiitana loonku baahanya inti loon horsurma anka dambeyntii master james swen iyo weliba usukanka baaqay dowladda federaalk iyo weliba dowlad goboleedyada intiyo hanaga wada shaqayntii ay ku dhahayd islamarkaasaytana la haliya khilaafka dowladda federaalk iyo weliba jubbalana madawiinaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed abdi waar ayaa weliba suna magacaabaya guddiga gurmadka fatahada webiga shabeelle aana si dooniya u qeyba kunaqdi doonana gurmadka ku shageeyi doona dadkii saameeyay fatahadii susuubi webiga shabeelle guddigan oo ka kooban toban iyo afar xubnooda iyo weliba laa ku hulaya xubno golo wasiirada hirshabeelle iyo weliba guddoomiyaalka gobolada hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe guddiga gurmadka fatahado iyo lahan magacaabi ama use magacaabi madawiinaha hirshabeelle maxamed abdi waare iyo weliba usaka tooseya hilo shalay ti ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhinasha isuna magacaabi guddiga gurmadka ee fatahado akhyaarays runka warkiisin ku dhugunsidahay tan weliba idaacadda warsan ee runtiya biladka tanbaydhaba maraykanka iyo weliba usoo kafaamay intii usu dilay hogaamiyagii daasha dowladda maraykanka iyo weliba ayaa sheegtay intii weerarya ka fuliday gobolka halaba ee dalkaasitiya syriya intii yaa ka dilya hogaamiyagii ururka daacish abubakar al baqdaadi saraakiil xukuumadda wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegtay intii ya kalsooni buutiya ka qabda intii weerarkaasitiusu ka amooday hogaamiyagii daaisha daraamuuse sohordhaa usun haqiiji shaakidan iyo weliba bartis twitter kusaa ka qoraya geeka walwiin yadhi dhowr jeer hor iyo weliba dowladda maraykanka ayaa sheegtay intiya dili hogaamiyagii daacish ahaabahaatoo markasta weliba usoo kudaba hadla jiray oo duubo jiraya ajalo maqal iyo weliba muuqaalku duubow maraykanka iyo weliba jimaaday weeraro usoo ku fulayay buuraleyda golisa ee soomaaliya ayaa sheegtay intiya dili saddex qof oo ururka daashta e aabbahaatoo dadka biladkaasiitiya isku shubinga gobolka bari ya sheegeen in saddex qof rayid ah luwaysanyi waana lagma leeyahayaa intiyo ku bahan gacanta maraykanka warkii hamiina maakhyaara hilowinsiin kula socoteen idaacadda warsan ee baydhabo na inta ninka dhonye nabadgelyo